alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira qaala raximah llahu tacaala waa alqaacidat lula qaacida koobaad ee afarta qaacido ka mid a an taclama weeye qaacida koobaad inaad ogaato ana alkufaara gaaladii aladiina kuwaasoo qaatalahum uu la dagaalamay rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yuqiruuna inay ahaayeen kuwa qirsan biana allaha tacaala ilaahay koreeye huwa ilaahay alkhaaliqu inuu yahay ka waxaan jirin jirsiiya alraasiqu ilaahay inuu yahay ka makhluuqaadka arsaaqa ee quudiya almuxyi ilaahay inuu yahay ka wax nooleeya almumiitu inuu yahay ka wax dila wax noolaa ruuxdii iyo naftii ka saara almudabiru ilaahay inuu yahay ka maamula lijamiici alumuur arrimaha dhammaantood wa ana dalika wa an taclama inaad ogaato ana dalika arrinkaas arrinkee ismu ishaare wuxuu noqonayaa qirsanaanta ay qirsanaayeen ilaahay inuu yahay alkhaaliq alraasiq almuxyi almumiit almudabir lijamiic lumuur ana dalika qirsanaanta ay qirsanaayeen ilaahay inuu khaaliq iyo inta ka dambeysaba yahay lam yudkhilhum iqraarkooda iyo qiristoodaasi ma gelin fi lislaami diinta islaamka bimacnaa lam yasiiruu bidalika muslimiin arrinkaa muslimiin kumay noqon maxay arrinkaa muslimiin ugu noqon waayeen liannahum lam yuwaxidu allaha wayufriduuhu bilcibaada intaaba waa qirsanaayeen laakiin ilaahay subxana wa tacaala cibaada umay gooni yeelin bal ashrakuu fi lcibaada cibaadada dhexdeedii bay sameeyeen shirki taasaa markaa islaamnimadii u diiday qofkuna qofkuna ilaa uu shirkiga ka tago muslim noqon maayo wdaliilu arrinkaa waxaa u daliila arrinkee inay qirsanaayeen ilahay inuu yahay alkhaaliq araasiq almuxyi almumiit almudabir lijamiic lumuur qowluhu tacaala weeye daliilka arrinkaa daliilka waay waa qowlka ilaahay uu yidhi qul waxaad tiraa nebi maxamedow mushrikiinta adoo la hadlaya man yarzuqukum yaa idinka arsaaqa min asamaa'i xagga samada oo risqigu samaduu ka yimaada wafi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun waalardi xagga dhulka yaa idinka arsaaqa ee min alardi oo yaa samada ka keena roobka arsaaqdu ay kusoo baxdo dhulkana yaa arsaaq ka soo saara geedo midho laga goosto macaadin iyo dhagaxan qaali oo lagala soo baxo wahaakada aman yamliku keebaa leh asamca maqalka iyo wal absaara aragyada yaa iskaleho idin siiyo idiin abuuray waman yukhriju yaa soo saara alxaya ka nool min almayiti mid meyd ayaa ka soo saara sida geed nool xabad midha ah oo aan noolayn ayaa dhulka la gelinayaa ilahay muxuu ka soo saaraya geed nool beed aan wax nool ahayn ayaa shimbir lagu fadhiisinayaa deetana shimbir baa ka soo baxaysa wakadalika xayaatadii macnawiga ahay taas waa tii xisigaadi la taaban karayay oo qof meyit oo shirki meyd ku ah macanaa shirkigu uu bakti ka dhigay walow ruuxdii jasadkiisa ha ku jirtee ayuu ilahay wuxuu ka soo saarayaa mid nool oo bimacnaa ahlu tawxiid noqday iyo ahluliimaan cagsiguna waa saasoo kale ikhraaju lmeyit min alxay waxaan noolayn buu ilaahay ka soo saaraa mid nool wayukhriju yaa soo saara almayita mid aan nooleyn min alxayi ka nool yaa ka soo saara waman yudabiru yaa maamula alamra arrinkao dhan allaala waxaa dhacaya samada ka dhacaya dhula ka dhacaya inta udhaxaysa ka dhacaya fasayaquuluuna waxay odrhan doonaan allaahu ay allaahu yafcalu dalika kullahu waxaasoo dhan ilaahay baa sameeya ilaahay baa samada naga arsaaqa oo dhulka naga arsaaqa oo na siiyey maqalka iyo aragga oo mid nool mid dhintay ka soo saara oo mid dhintay mid nool ka soo saara oo arrimo o dhan na maamula saasay odhan doonaan saasay u qiri doonaan afcaashaas oo dhan inuu ilaahay kelidii sameeyo ayay qiri doonaan faqul waxaad tidhaahdaa afalaa tattaquun war miyaad ilaahay ka baqdaan oo aad kaga baqdaan bitawxiidii fi lcibaada ile taqwada u sarraysa waa maxay waa tawxiidka walzamahum kalimata taqwa kalimatu laa ilaha illa wa kalimatu tawxiida ayuu ilahay taqwo ku magacaabo marka su-aashan la weydiinayo waxaa la rabaa in loo muujiyo muqtada alcaqli inuu yahay ana man kana rabban yajibu an yakuna waxdahu macbuudan ka rabbi ah ayay waajib tahay inuu kelidii noqdo macbuud mid la caabudo mid aan rabbi ahayni in la caabudo xaquma laha ilahay muxuu ku mutaystay in la caabudo birububiyati bikownihi rabban sulu halaatha aynu ku arki doona warabu huwa almacbuud arabu huwa almustaxiqu lilcibaada marka mid aan rabbi ahayni cibaado xaquma laha mid rabbi ayuunbaa ayuunbaa cibaado xaq u leh ayib qaacidadan maqsuudka iyo ujeedada laga leeya waa maxay inaga halkaa ku qoray waa bayaan ana aliqraara birububiya laa yudkilu lmara fi lislaam xataa yuwaxid allah fi lcibaada ujeedada qaacida laga leeyahay waa in la caddeeyo qirista qofku uu qiro rabbinimada ilaahay ilahay inuu yahay ka wax abuura ka waxle ka wax maamula muslim ku noqon maayo xataa yuwaxid allah fi lcibaada ilaa intaa uu ku daro inuu ilaahay cibaadada u gooni yeelo si kastoo ilaahay rabbinimadiisa u qiro u idhahdo ilaahay wax abuura ilaahay wax maamula ilaahay baa caalamkao dhan leh ilaahay baa wax arsaaqa ilaahay baa wax dila ilahay baa wax nooleeya muslim ku noqon maayo inta ilaa uu ku darayo allaha uu rabbinimada u qirsan yahay inuu kelidii cibaado u qiro cibaadadana uu u gaar yeelo maqsuudka qaacidadu waa intaas qaacidadana waxay koobsanaysaa saddex arrimood arrinta koowaad waa maxay mushrikiintii hore si guud bay u qirsanaayeen ilaahay rabbinimadiisa waa taa dee marka la weydiiyey yaa idin abuuray ilahay baa na abuuray bay lahaayeen yaa idin arzaaqa ilaahay baa na arzaaqa yaa wax dila yaa wax nooleeya ilahay baa intaaba sameya walain sa'altu man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah haddaad ku tidhaa yaa samooyinka dhulaka abuuray ilaahay baa abuuray bay odhanayaan wlain sa'altw man khalaqa asamaawaati waalarda wasahara ashamsa walqamara layaquuluna allah faanaa yufakuun qirsanaanta ay qirsanaayeen ilaahay rabbinimadiisu kamay dhigin dad muslimiin oo intaa muslimiin kumay noqon intaasi may ilaalin dhiiggoodi iyo maalkoodi intaa iyagoo qirsanaaba haddana nebi maxamed la dagaalamay oo dhiiggooda u daadiyey xoolahoodiina haniim ahaan uu qaatay taasina maxay daliil u tahay almaru laa yakunu muslima bimujaradi iqraarihi birububiyat illah qofku muslim ku noqon maayo qirista uu qiro ilaahay rabbinimadiisoo qura xataa yudiifa ila dalika ifraad allahi bilcibaada ilaa intaa uu ku daro inuu ilaahay cibaadada u gooni yeelo arrinta labaad qaacida aynu ka qaadanaana waxa weeye towxiidka addoonka waajibka ku ahi ma aha oo qura inuu qiro ilaahay rabbinimadiisa bal taasi qof si kale u fasahaaday mooyaane waa arrin fitri oo ilaahay addoomaha ku beeray oo addoomaha badankoodu ay qirsan yihiin towxiidka ilaahay uu rususha usoo diray ee kutubta uu soo dejiyey waa towxiid ulcibaada waa in ilaahay cibaadada loo gooni yeelo ad qur-aanka u fiirsato towxiidka uu amraya uu ku baaqaya waa kaas taana macnaheedu ma aha qur-aanku ilaahay rabbinimadiisa inaanu ka hadalo uu ka hadla ilaahay rabbinimadiisa waana arrin muhima xataa qofka muslimka uu u baahan yahay inuu naftiisa xusuusiyo rabbinimada ilaahay si uu iimaankiisa u kordho istiqaamo iyo toosnaanna uu yeesho qofku oo qof ilaahay ku xidhan uu u noqdo waa kii la hi wacbud ullah walaa tushriku bihi shaya arrinta saddexaad ee qaacidadan ku jirta waxa weeye qaacidadani waxay radin ku tahay qolooyinka yidhi towxiidka ilaahay addoomaha ka rabaa waa inay ilaahay rabbinimadiisa qiraan qofku mar hadduu qiro inuu ilaahay wax abuuro kelidii caalamka leeyahay maamulo wax arsaaqo wax dilo wax nooleeyo intaasuu muwaxid ku noqonaya qolooyinka yidhi ayay qaacidadani radin ku tahay oo qofku mar hadduu intaa qirsan yahi hadduu ilaahay cidaanan u gowraca iyo hadduu baryo iyo hadduu gurmad weydiista dadka dhintay iyo ama jinka iyo mushrik maaha bay yidhahdeen oo mushriknimada waxa lagaga baxayaa un in la qiro ilaahay rabbinimadiisa kuwaas waxay ku hadleen waa baatil mushriknimada intaasoo qura lagaga bixi maayo mushriknimo waxaa laga baxayaa intaa marka lala yimaado laguna daro in ilaahay subxana watacaala cibaadada loo gooni yeelo ereyada markaa qeexista u baahan ee ku jira mas'aladan ama qaacidadan waxaa ka mid a rububiyada in la qeexo maadaama rububiyada ereygaasi nagu soo noqnoqday sheekhu ereyga rububiya muu isticmaalin laakiin wax la macnaa buu isticmaalay oo alkhaaliq alraasiq almuxyi almumiit almudabir lijamiici lumuur macnaheedu waa arabu de waa rabbinimada ilaahay marka tawxiid rububiya ilahay in rabbinimada loo gooni yeela waxa macnaheedu waa ifraad ullahi biafcaali ilahay afcaasha uu sameeyo waa in loo gooni yeelo la dhahda kelidii baa sameeya afcaasha ilahay u sameeya maxaa ka mid wax abuurista la dhahda ilahay baa kelidii wax abuura wax arsaaqidda noolaynta dilista maamulka caalamka yudabiru lamra min asamaai ila alard afcaasha ilaahay uu sameeyo in la yidhaahdo ilaahay baa kelidii sameeya oo samaynteeda la gaara ayaa ah tawxiid rububiya kalkhalqi sa abuurista walixyaa walimaata walirsaq wagayri dalika marka laleeyahy afcaasha in ilaahay loo gooni yeelana ila waxaad adigu samaynaysa maa waa wuxuu ilaahay samaynaye waxaa loo jeedaa alictiqaad biana allaha tafarada biha waa inaad aaminto caqiida ay kuu noqoto inuu ilaahay la gaar yahay wax abuurista inuu la gaaryahy wax nooleynta wax dilista wax arsaaqitaanka inuu ilaahay la gaarya inaad aaminto oo laa yushaarikuhu fiiha axad cidina aanay ilaahay subxana watacaala la wadaagin waa taas towxiid lcibaadana dee horeynu isaga usoo qeexno muxuu ahaa ifraad ullahi bilcibaada isagu waa ficil caqiide qura maahe waa inaad aaminto inuu ilaahay cibaadada kelidii leeyahay ficil ahaanna waa inaad ilaahay u gooni yeesho waayo sheekhu raximah llahu tacaala halkan wuxuu ku sheegay ilaahay subxana watacaala afcaashiisa qaar ka mid a alkhalqu iyo alirzaaq arsaaqitaanka iyo tadbiir lumuur arrimaha ilaahay inuu maamulo oo ay soo hoosgelayso inuu wax nooleeyo waxna waxna uu dilo marka afcaasha ilaahay uu sameeya ma intanay ku kooban yihin ilaahay rabbinimadiisa ka turjumaya mee kuma koobno kuwan muxuu u sheegay tusaale ahaan buu u sheegay sheekhu muxuu tusaale ahaan kuwan ugu doortay wa adharu afcaali illaah addaalati calaa anahu rabu lcaalamiin waa afcaasha ilaahay u muuqashada badan ee tusinaysa ilaahay inuu kelidii yahay ka caalamiinta oo dhan arsaaqa ta kale kuwan waxay ku jiraan aayadda uu sheekhu keenay iminka u fiirsa qul man yarzuqukum min asamaai walard ilaahay kelidii ka wax arsaaqayo ficilkaa wax arsaaqista inuu la gaar yahay am man yamliku samca walabsaar kadalika tasarufkii waman yudabiru almr ayib aayadaha markaa tusinaya mushrikiintu inay qirsanaayeen ilaahay rabbinimadiisa oo afcaashiisa ay u gaar yeeli jireen sida haalibka xaaladdu u badan tahay aada bay qur-aanka ugu badan yihin waxaana la socda aayado kaloo tilmaamaya shirkiga ay ku gaaloobeen ee islaamnimo u diiday inuu ahaa ashirku fi lcibaada qaaluu aji'tanaa linacbud allaha waxdahu waxaad noola timi inaanu ilaahay kelidii caabudno ilahay way qirsan yihin soo markaysa laakiin waxa ay diidayaan waa maxay in kelidii la caabudo oo cibaadada toos ilaahay subxana watacaala loogu sameeyo wanadara maa kaana yacbudu aabaauna wajacala alihata ilahan waaxida haddaba su-aasha halkan isweydiinta le waxay tahay mushrikiintu ilaahay subxaana watacaala rabbinimadiisa way naga nidhi way qirsanaayeen qofka muslimkee ilaahay keliyeeyeen wuu qirsay ma isku mid ba ah qirsanaanta uu mushrigu ilaahay ama mushrikiintu ilaahay rabbinimadiisa ay qirsanaayeen iyo qirsanaanta dadka ahlu tawxiidka ay qirsan yihiin maya isku mid maaha laba arrimood ay ku kala duwen maha baan ku sheegnay iqraaru almu'min lirububiyati lah waa iqraaru shaamil muuminku ilaahay rabbinimadiisa si dhammaystiran oo aanay waxba ka harsanayn ayuu u wada qirsan yihi ficil afcaasha ilaahay ka mid a oo cid kale uu tiiriyaa ma jirto soo warcad maa mushrikiintuse waa ka duwanaayeen oo guud ahaan ha u qirsanaadaan ilaahay afcaashiisa inuu la gaariyo o cidi aanay la wadaagin lakiin de mararka qaarkood waxay samaynayeen afcaasha qaarkood inay cid kale u tiiriyaan afcaasha ilahay uu sameeye waxaa ka mid ah inuu roob keeno wa huwa aladii yunazilu lgaytha min bacdi ma qanatuu wayanshuru raxmatahu soo ma maxay samayn jireen ficilkaa roob soo dejinta inay xidigaha u tiiriyaan aa muirnaa binawi kada xidigaasa roobka noo keenay wakadalika waxay samayn jireen waxa loo yaqaano tiyara kutub dambe aynu ku arki doono baasaysiga oo in shimbirtani ay balaayo keentay ama xayawaankani ama waktigani oo ilaahay afcaashiisii bay cid kala siin jireen mararka qaarkood walihaada waa iqraar aglabi ah siday xaaladdu u badan tahay ama inta badan ilaahay subxana wa tacaala rabbinimadiisa way qirsanaayeen arrinka labaday ku kala duwan yahin waxa weeye iyagoo ilaahay rabbinimadiisa qirsan haddana caqiidooyin kale oo xun bay aaminsanaayeen oo ay ka mid tahay dee inay rasuulka beeniyeen inay qur-aanka beeniyeen inay bachiga in laysu soo saariyo aakhira gebigeedaba yowmul aakhir inay beeniyeen laakiin qofka muuminkaa ee ilaahay rabbinimadiisa qirsan caqiidooyin xunxun oo faasidii uma raacaan wuxuu isku darsaday inuu ilaahay rabbinimadiisa qiro masaa-isha diinta oo dhanna caqiidadiisu ay tahay caqiidadii islaamiga ahayd ee saxda ahayd nacam wuxuu yihi raximah llahu tacaala mar labaad baynu dul maraynaa alqaacidatu lula an taclamu inaad ogaato ana alkufaara gaalada aladiina kuwaasoo qaatalahum la dagaalamay rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yuqiruuna inay qirsanaayeen biana allaha ilaahay tacaala koreeye huwa ilaahay alkhaaliqu inuu yahay ka waxaan jirin jirsiiya alraasiqu ka wax arsaaqa inuu yahay arsaaqda diineed iyo ta adduunye labadaba ilahay inuu bixiyo ila arsaaqda cilmigaa ka mid o iimaankaa ka mid eh almuxyi ilaahay inuu yahay ka wax nooleeya ruux geliya waxaan marka hore noolayn almumiitu ilaahay ka wax dila inuu yahay wax nafi ay ku jirtay nafti ka saara almudabiru ilaahay inuu yahay ka maamula lijamiici alumuuri arrimaha oo dhan wax kastoo dhacaa ay ku dhacaan doonistiisa wa ana dalika waan taclamu inaad ogaato ana dalika arrinkaasi arrinkee qirsanaantay qirsanaayeen ilaahay rabbinimadiisu lam yudkhilum inaanu gelin fi lislaam islaamnimada inaanu gelin wadaliilu waxaa u daliila inay qirsanaayeen qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yidhi qul waxaa tidhaa man yarzuqukum yaa idinka arsaaqa min asamaai xagga samada iyo walardi xagga dhulka am man yamliku yaa mulkiyo oo leh asamca maqalkiiyo walabsaara aragyada waman yukhriju yaa soo saara alxaya mid nool wa min almayiti mid meydoo baktiya kasoo saara wa yukhriju yaa soo saara almayita mid baktiya wa min alxayi mid nool kasoo saara waman yudabiru yaa maamula alamra arrin oo dhan sayquluuna waxay odhan doonaan allahu ilaah marka halkay aayadda kaga jirto inay qirsanaayeen dee waa halkaa fasayquluuna fasayaquuluuna allahu jawaabtooda dee ka muuqataa inay qirsanaayeen inuu ilaahay subxaana wa tacaala yahay ka afcaasha la gaara waa ka ibnu kathiir yihi waxaan u jeedaa ibnu jariir fasayaquuluuna la yaquulu jala hanaw fasawfa yujiibuunaka bian yaquuluu allahu yafcalu dalika kullahu alladii yafcalu dalika kulahu allahu markaad su-aalaha weydiisa waxay kugu jawaabi doonaan arrimahaasoo dhan ka sameeya waayo allahu subxana wa tacala faqul hadda waxaad ku tidhaahdaa afalaa tattaquun war ilaahay ciqaabkiisa haddaba miyaad ka baqataan ood ciqaabka ilaahay iska xigsiisaan allah aad rabbinimo kelidii u qirsan tihiin kelidii inuu cibaado xaq u leeyahayna inaad qirtaan waa min baabi alilzaam waa lagu ilzaaminaya waxaa la leeyahy rabbinimada ilaahay aad qirsan tihiin waxaa ka dhalanaysa inaad qirtaan inuu kelidii cibaado xaq u leeyahy oo t ilaahay rabbinimadiisu maxay daliil u tahay ilaahay rabbinimadiisu maxay daliil u tahay aye a may macbuudnimadiisa xaqa ah soo nidhi arabu huwa almacbuud ilaahay rabbinimadiisu waxay daliil u tahay inuu kelidii cibaado xaqu leeyahy waayo rabbi ayuunbaa cibaado xaqu leh waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu midaan rabbi ahayni cibaado xaq uma laha darajo kastoo uu gaadho marka towxiid rububiya qur-aanku wuxuu daliil uga dhigaa towxiidu hee alcibaada qofka idhaa ilaahay rabbinimaan u qirsanay waxaa la leeyahay macbuudnimo xaqana kelidii u qir labadaasi way kala dhalanayaanoo rabbinimadiisa waxaa ka dhalanaysa oo ka farcabaysa inuu kelidii cibaado uu xaq u leeyahay alqaacidatu thaaniya qaacidada labaad ee afarta qaacido ka mid ah annahu mushrikiintu yaquuluuna waxay lahaayeen ma dacawnaahum kuwanaanu caabudayno maanaan caabudin oo maanaan baryin watawajahnaa ilayhim xaggooda umaanaan jihaysan ilaa lialabi lqurbati ilaahay inaanu u dhowaano doonis aanu doonayno awgeed mooyaane iyo wa shafaacati inay ilaahay nooga shafeeco qaadaan doonis aanu doonayno awgeed mooyaane wax kale caabudistooda naguma kalifin iyo baryada aanu baryayn waynu u iman doonaa laakiin waa muhim qaacidada hore maxay sheegtay mushrikiintu inay qirsanaayeen guud ahaan ilaahay rabbinimadiisa markaa su-aal baa halkaa ka dhalanaya su-aashaas waxa weeye hadday ilaahay rabbinimadiisa qirsanaayeen maxay ilaahay u waxiidi waayeen oo ukeliy keliyeyn waayeen oo shirkiga ku kalifay qaacidadan labaad su-aashaasi ka jawaabaysa iyagoo ilaahay rabbinimadiisa qirsanaa inay shirki sameeyaan waxaa ku kalifay bay leedahay laba arrimood arrinta kood waa maxay alabu lqurba oo kuwana ilaahay u shariik yeelayeen waxay islahaayeen ilaahay ha idiin dhoweeyaan waxa kalay islahaayeen ilaahay ha idinka shafeeco qaadaan alabu lqurba iyo alabu shafaaca ayaa shirkiga u geeyey eeg waxaanay caabudayeen umay caabud ahayn inay yihiin kuwo iyagu wax abuuray omay lahayn asnaamta yadan iyagaa wax abuura iyagaa caalamka maamula iyagaa wax arsaaqa iyagaa wax dila iyagaa wax nooleeya sidaa awgeedna cibaadi xaq u leeyihin saa may lahayn ee maxay lahaayeen ilaahay baa wax abuura wax dila wax nooleeya wax arsaaqa caalamka maamula ee kuwa haddaa kuwan maxaad u caabudaysaan soo maaha dee waxaanu doonaynaa kuwani ilaaha kelidii rabbiga ah inay noo dhoweeyaan oo waxaanaanu kuwan u samaynayno waxaa noo geynaya waa inaanu ilaahay u dhowaano kuwan wasiilaanu ka dhigana waddaanu ilahay usii maro waxa kaleanu doonaynaa inay ilaahay nooga shafeeco qaadaan ayaanu doonaynaa marka su-aasha kale dee meesha kasoo baxaysa waxa weeye ma iyagoo bani aadama ayay lahaayeen dhagax iyo geed baa ilaahay nooga shafeeco qaadaya oo ilaahay noo dhoweynaya maya caqli darro heerkaa kamay gaadhin ee dhagax iyo geedkani magacuyaal buu ahaaye wuxuu ka turjumayey dad saalixiina dad saalixiina ayuu ka turjumayay marka dadkaa wanaagsane ilaahay u dhow baan doonaynaa inay ilaahay noo dhoweeyaan inay ilaahay nooga shafeeco qaadaan haddaa dhagaxani waa maxay iyo geedkani dhagaxan iyo geedkani waa magacuyaalo qofkiibuu ka turjumaya qofkii wanaagsanaa innagaa soomala arag iminka qubado meelo ka dhisan dhismayaal meelo lagu sameeyey iyo dhagaxan dadka qaarkood ay barake ka raadiyaan iyo geed iyo wax ay mariyo sursuraanoo kii soo maraa mara uu ka goosto isl ku barakaynaysa ama barakay sabab noqonaysa haddaad ku tidhaahdo qof bani aadamaa too caqli leh ma dhagaxaa wax taraya maad fahmin sheekhow dhagaxan welibaa beri ku tiirsaday marka weligii baad ka urinayaa dhagaxa geedkanna sheekh baa beri taabtay markaa sheekhii baan ka urinayaa ciidanna dee weligii qabrigiisa ay dul saarayd ayaa barakeeyo dee weligaa barakadiisii baan ayaan ayaan ciidda ka doonaya ama aan ka urinaya marka saasoo kale un bay ahaayeen oo geedaha iyo asnaamtan ay qoreen iyo waxaan o dhami dad saali asal ahaan dad saalixiina ayay calaamad iyo astaan u ahaayeen marka dadkaa saalixiinta wanaagsan waxaan u caabudaynaa inay ilaahay noo dhoweeyaan ilaahay nooga shafeeco qaadaan maqsuudka markaa qaacidadana waa maxay waka halkaa inoogu qoran bayaan ana sababa shirki lmushrikiina alawaliin amraan ujeeddada qaacidan halkan loogu dhiga waxa weeye in la caddeeyo mushrikiintii hore waxaa shirkiga u sababay iyagoo ilaahay rabbinimadiisa qirsan haddana shirki inay sameeyaan waxaa sabab u noqday laba arrimood buu ahaa arrinka koowaad waa maxay alawalu talabu lqurba ay lituqaribahum ila allah inay ilaahay asnaamtaasi u dhoweyso ayay doonayeen athani arrinka labaadna waa maxay talabu shafaaca ay litashfaca lahum cinda allah alihada iyo asnaamta iyo waxaas in ilahay uga shafeeco qaadaan bay doonayeen marka qaacidadani waxay radin ku tahay qolooyinka xabaalo caabudka ah oo markaad ku tidhaahdo war dadkan dhintay aad baryaysaan aad wuxu gowracaysaan waxaan miyaanu shirki ahayn tan shirki maaha maxaa la dhada tawasul baa la dhahda oo tan iyo tii mushrikiinta hore maxay ku kala duwan waxay ku kala duwan yihin mushrikiinta hore waxay aaminsanaayeen asnaamtoodu lafteedu inay wax tarayso dhibaatadana ay difaacayso qaacidadan waxay leedahay marka waa beentiin may aaminsanayn iyagaaba marka la weydiiyo la dhaahdo waxaan maxaad ka caabudaysaan aydaan rabbi inuu yahay aydaan aaminsanayn maxay ku jawaabayeen inay ilaahay noo dhoweeyaan inay noo shafeeco qaadaan adigana marka lagu dhaahdo war sheekha qabrigan ku jira aad baryaysaa eed cuud iyo caafimaad iyo carruur weydiisanaysaa ma rabbi ba may may rabbi maaha miyuu ku abuuray may muu abuuray miyuu ku arsaaqa maya haddaa maxaad cibaadaadka ugu samaynaysaa gawraca iyo baryada iyo dawaafka iyo waxan dee waxaan doonaya waa sheekh ilaahay u dhowo inaan ilaahay usii maro ilaahay uu ii dhoweeyo waxaa kalean doonaya inuu ilaahay iga ergeeyo oo iga shafeeco qaado sl marka waxaan lena waad isu timaadeen idinka iyo abujaal abujaalba intaasunbuu lahaa haddii la weydiiye miyay asnaamtani ku abuureen may ilahay baa abuuray buu lahaa miyay ku arsaaqaan miya ilahay baa arsaaqan haddaa maxaad u caabudaysaa waxaan doonaya ina ilahay ii dhoweeyaan inay ilahay iga shafeeco qaadaan marka wixii ay shirkiga sabab uga dhigayeen mushrikiintii hore iyo waxaad adigu shirkiga sabab uga dhigaysaa waa isku mid way isu yimaadeen sida kuwa hore aan looga aqbalin aan loo odhan mar haddaydaan aaminsanayn inay iyagu waxtarka iyo waxyeelada hayaan ee ilaahay inuu hayo aad aaminsan tihiin ee ujeeddadiinu ay tahay ina ilahay idin dhaweyn idinka shafeeco qaadaan mushrikiin ma tihiin ma tihidin sidaan kuwaa sidaa loogu odhan adigana lagugu odhan maayo kuwa hore iyagoo leh waxaanu u caabudayna ilahay noo dhoweeyaan inay nooga shafeeco qaadaan ayaa lagu uhi mushrikiin baati sidaynu aayadaha ku arki doono adigana adigoo leh imay abuurin oo ima arsaaqaan waxma dilaan waxma nooleeyaan laakiin waxaan cibaadaadkan ugu samaynaya si ay ilaahay igu dhaweeyaan ay igu shafeeco qaadaan adigana waxaa lagugu odhanaya mushrik baa tahay oo cudurdaarka noocaasi camalkaaga shirkinimo ka baajin maayo adigana in lagugu xukmo inaad mushrik tahay kaa badbaadin maayo aa bayaanu ana sababa shirki mushrikiina awaliin amraan alawalu alab lqurba athanina waa maxay alabu shafaaca marka qoladaasi ayay radin ku tahay nacam waxay isku khaldeen dadkan dambe tawasulkii mashruuca ahaa oo in ilaahay marka wax laga doonayo lagu ammaano magacyadiisa iyo sifaadkiisa qof wanaagsan oo noola ku maqlaya ilaahay ii bari in la idhaahdo camal wanaagsan ilahay in loogu dhowaado si ilahay ducada kaaga aqbalo iyo tawasulkii ay sameynayeen mushrikiintu oo in ilaahay cid aan ahayn cibaado loo sameeyo si arrintaasi qofka ay ilaahay ugu dhoweyso ama ciddaasi si ay qofka ugu shafeeco qaado labadaas ay isku khaldeen sida mushrikiintii horeba ay isugu khaldeen wuxuu ihi sheekhu maxaa u daliila haddaba sababta koobaad shirka ku kaliftay inay ahayd alab lqurba inay doonayeen inay ilaahay u dhowaadaan fa daliilu qurbati ilahay inay u dhowaadaan oo arrinkaa inay ugu dhowaadaan inay doonayeen waxaa u daliila qowluhu tacala hadalka ilaahay uu ihi waladiina kuwii ittakhaduu yeeshay min duunihi ilaahay subxaana wa tacaala sukadii kuwa yeeshay awliyaa kuwa ay ka weli dhigteen maa nacbuduhum yaquuluuna waxay odhanayaan marka la idhaahdo miyay idin abuureen miyay idin leeyihiin miyay idin maamulaan miyay idin arsaaqaan miyay wax dilaan miyay wax nooleeyaan waxay odhanayaan maa nacbuduhum u caabudi mayno ilaa liyuqaribuuna inay annaga noo dhoweeyaan mooyaane ila allahi ilaahay xaggiisa yacni u caabudi mayna inay iyagu wax tar iyo waxyeella hayaan iyo inay wax abuuraan iyo inay wax dilaan iyo inay wax nooleeyaan maxaan u caabudaynaa inay ilaahay noo dhoweeyaan baanu doonayna zulfa ay qurbatan dhoweyn wa qiila manzilatan waxaa kaloo zulfa lagu fasira manzila yacni inay derajo xagga ilaahay kor noogu qaadaan ayaanu doonayna idan bal u fiirso maxay ku sababayeen shirkigoodii alabu hee alqurba inay doonayaan inay ilaahay u dhowaadaan miyaa laga yeelay taa ma ilahay wuxu uhi ina allaha ilaahay yaxkumu waa xukumayaa baynahum iyagu kala xukumaya ahlu tawxiidka ahlu shirkigu kala xukumaya fiima shaygii buu ku kala xukumayaa hum iyagu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay ahaayeen kuwa isku khilaafsan bal haddaba fiirso ayib bal haddaba aayadda aakhirkeeda eeg kuwii lahaa cibaadaadkan waxaanu makhluuqaadkan ugu samaynaynaa maa inaanu aaminsanayn iyagu waxtar iyo waxyeella hayaan ama ay rabbiye yihiin waxaan ugu samaynaynaa inay ilaahay noo dhoweeyaan cilada iyo sababta noocaasiya miyay kaga badbaadeen gaalnimo maya maxaa u daliila aayadda akhirkeeda ina allaha ilaahay laa yahdi ma hanuuniyo man mid huwa isagu kaadibun beenaalaha waa beenaale qofka shirki samaynaya leh shirki baan ilaahay ugu dhowaanaya oo shirki qofka ilaahay uma dhoweeye uu ka fogeeya oo kafaarun gaalnimo badana ah mid gaalnimadiisu badan tahay ah maxaa lagu xukumay iyagoo le waxaanu cibaadaadkan ugu samaynaynaa si ay ilaahay noogu dhoweeyaan maxaa lagu xukumay kufaar inay yihiin baa lagu xukumay taasina maxay tusinaysaa ana man ashraka biاllahi fi lcibaadati kaafirun mushrikun wain tacallala bima tacallal wactadara bima ctadar qofka cibaadadii ilaahay xaqa uu lahaa cid aan ilaahayn u leexiye ama ilaahay cid kale shuraako kaga dhigaa waa mushrik kaafira wuxuu doonaya ha ku sababeeyo sababtuu doonayaba ha sheego waayo maba jiro cudurdaar qofka u banayn kara ilaahay cid aanay inuu caabudo oo cibays cibaaysaa sax ka dhigi kara maba jirto sabab ay qofka ugu banaanaan karto an yacbuda hayr allah ilahay subxana wa tacala cid aan ahayn inuu caabudo nacam wa daliilu shafaacati shafaacadoon inay ahaayeenna waxaa u daliila qowluhu tacala hadalka ilahay uu yihi wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi ilaahay sokadii maa shay makhluuq laa yaduruhum makhluuqaan dhibi karin hadday caabudistiisa iska daayaan walaa yanfacuhum hadday caabudaan aan anfac ahayn oo waxu tar ahayn hadday caabudistiisa iska daayaan ma dhibi karo waa makhluuq iyagoo kalea ma ka liita hadday caabudaanna anfici maayo wayaquuluun waxay odhanayaan marka la idhaahdo warkani waxtariya waxyeele midnaba idiinma hayo idinkaaba aaminsane maxaad u caabudaysaan maxay odhanayaan haaulaahi kuwaasi aanu caabudaynaa shufacaaunaa kuwii noo ergeynayey weeye cinda allahi ilahay agtiisa waa kuwii ilaahay noo weydiinayey waxa wanaagsan aanu doonayno iyo waxaa xun aanu dhibsanayno inaanu ka badbaadno marka shirkiga waxa nagu kalifaya maaha kuwanaanu caabudayno aynu ilahay u shariik yeelayno inaanu aaminsana inay waxtariya waxyeela hayaan ama inay rabiye yihiin ee waa maxay waxaanu doonaynaa un way naga wanaagsan yihiino inay ilahay nooga shafeeco qaadaan baanu doonayna waa tabta ama waxa shirkiga ay ku sababayaan dadka maanta jooga waa weli ilaahay oo ilaahay buu iiga dhow yahay buu ka odhanaya marka waxaan isaga u baryayaan carruur u weydiisanaya maaha inuu isagu carruurta bixin karo kuwooda ladan baa saa ku odhanaya ee waxaan doonayaa baryadaan isaga sii marinaya waxaan doonaya inu baryadeeda ilaahay u gudbiyo dee ilaahay barya cid cid horta barya ciddaas dee tabaryadiina hay soo gudbisa ilaahay muu odhan wa qaala rabukum udcuunii astajib lakum waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwat daaci idaa daca addoonka waa odhan kartaa ilaahay ii bari laakiin isaga inaad barido si waxaad doonayso ilaahay uu u bixiyo taasi ma jirto waa shirkigii iyo tawasulkii mushrikiinta weeye shafaacadu waa maxay qurbaduse maxay tahay maa hiya alqurba labadaasi ereyba waxay u baahan yihin qeexitaan shafaacadu waa su-aalu shaafic jalba nafcin aw dafca duri ligayrihi waa qofkan shafeeco qaadaya ergeynaya ciddan u erge ergada u yahay ee cid kale wax ugu weydiinayo inuu u weydiiyo wax tar ama wax yeelo anaa iminka ku imi waxaan kugu uri macallin baa tahay arday baa soo habsaama halkaasaad joojisay markaasaan ku uri maanta ardaygaasina erge u ahaaye maanta sii daa ama khalad buu galo markaasaa doonta inaad ku ciqaabto ad tiri maanta waxaan ku weydiisanayaa inaanad ciqaabin waxaa maxaa la dhahdaa shafaaca la dhahda ama wax nafci iyo wax tarla buu qofku doonayey nin baa doonayey inuu meel madax ka noqdo markaasaa qofkii meesha mas-uula ka abaad ula hadashay sura qofka shaqo meesha ka sii waad u shafeeco qaadi macnaa ergaad u noqotay ka shafaacadu waa taas qurbada iyo shafaacadu maxay ku kala duwan yihin xaggaa dambe aynu ku sheegnay safxada shan iyo soddon waxay ku kala duwan yihiin qurbadu waa arrimaha aakhire ku saabsanta qurbada macnaheedu waa qofkan wuxuu samaynayaa wax aakhire anfaca shafaacaduna waa caam oo haddaad cid u cid kale u weydiiso nafci adduunyo waa shafaaca la odhanaya nafci aakhire haddaad u weydiisana waa shafaaca la odhanaya ka labadaba way koobsanaysaa wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacala washafaacatu shafaacadu shafaacataani wey marka halka wuxuu kaga jawaabay ishkaal iman kara waxaa la odhan karaa soota qur-aanku shafaaco uu sugay soota jirta tan nimanka lagu diiday waa maxay ile tan waa lagu diiday oo markay yidhaahdeen haaulaai shufacaauna cinda allahi miyaa laga yeelay in ciddani ilaahay sokaday ay caabudayn ee u shafeeco qaadaysa miyaa laga yeelay maya sii akhri aayadda qul atunabiuuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard war cid aad ilaahay u shariik yeesheen idiin shafeeco qaadi mayse ma ilaahay baad uga waramaysaa wax samada jira ama dhulka jira oona ogeyn ma dhacayso dee taas istifhaam inkaariya weliba maxaa lagu xukumay markay yidhahdeen waxaanu shirkiga u samaynaynaa si ay noogu shafeeco qaadaan mushrikiin inay yihiin sii dhamaystira aayadda subxaana wa tacaala camaa yushrikuun waxa ay samaynayaan shafaacada ha ku sababeeyaane inuu shirki yahay ayuu ilaahay subxana wa tacaala uu tilmaamay nacam marka shafaacadu waa laba nooc u yihi sheekhu shafaacatun shafaaco manfiyatun la diiday oo qur-aanku uu yihi ma jirto shafaacatun iyo shafaaco muhbatatun la sugay qur-aanku inay jirto waxa weeyaan uu tilmaamay marka shafaacada qur-aanku uu diiday waa tee washafaacatu maa cubida min duuni illah waa shafaacada sheeganayeen waxaanaan ilaahay ahayna ay caabudeen inuu shafaaco qaadayo ma jirto taas qofka ilaahay cid aan ahayn caabuda ciddaas u shafaaco qaadi mayso shafaacada qur-aanku uu diiday wa kullu shafaacatin tutlabu min gayr illah iyo shafaaco kastoo ilaahay cid aan ahayn la weydiisto mid dhacaysa maaha oo qofku heli maayo shafaacadaas shafaacada musbatada ahina ee qur-aanku waxa weeyaan uu sugay waa lati tutlabu min allah waa ta ilaahay la weydiisto ilaahayow inta nebigaagu u shafeeco qaadaya igu dar ila hadduu liiska dadka loo shafeeco qadi ilaahay kugu daro nebigu ku shafeeco qaadi hadduu ilaahay kaa reebana nebigu kuguma dari karo iyo cid kaloo shafeeco qaadaysaa toona marka shafaacada qur-aanku uu sugay shuruud bay leedahay waxaa shuruuddaa ka mid a idn ullahi lishaafic qofkan inuu ilaahay shafaacada u ogolaado horta cid aanu ilaahay shafeeco qaad u ogolaanin aakhire ma shafeeco qaadayo man da aladii yashfacu cindahu ila biidn shardiga ridahu can ilmashfuuci lahu qofkan gaarkaa in loo shafeeco qaado ilahay inuu raalli ku noqday walaa yashfacuuna ila liman irtada nebiga iyo ambiyada kale iyo saalixiinta iyo shuhaadadii cidda doonaan uma shafeeco qaadayaan ciduu ilaahay ogolaado raalli uu ku noqdo in loo shafeeco qaado may u shafeeco qaadayaan shardiga id cidduu ilaahay raalli ka noqonaya in loo shafeeco qaadaana waayo ahlu tawxiid ahlu shirki ilaahay marna ogolaan maayo in aakhiro loo shafeeco qaado oo nebiga markii la weydiiyey man xaqu naasi bishafaacatika yowma alqiyama muxuu ku jawaabay man qaala laa ilaha ila allah mukhlis khaalisa min qalbii qofka tawxiidka ka dhab sheega kaasuunbaa shafaacada helaya shardiga saddexaadna waa ridaahu can shaafici inuu ilaahay raalli ka yahay ka shafeeco qaadaya oo inuu shafeeco qaado ilaahay raalli uu ku noqday walihada nebi maxamed yowma alqiyaama shafeeco qaad buu iska bilaabaya maya waa ka yidhi waxaan imanaya taxta alcarsh markaasaan sujuudaya markaasaan ilaahay ammaanaya xaaladaasaan ku jiraya ilaa ilaahay uu idhaahdo ka toos sujuuda waxaad doonaysa iweydiisa waa lagu siin doonaaye fayaxudu lii xaddan buui ilahay baa inii xadaynay ohanaya intaa u shafeeco qaad marka shafaacada ilahay baa subxana wa tacaala iskale shuruuddaa la-aanteedna dhici mayso fashafaacatu shafaacada almanfiyatu ee la diiday qur-aanku uu diiday ma shafaacadu ee kaanad ee tutlabu mid laga dalbo min gayr illahi ilaahay cid aan ahayn fii ma shay dhexdii laa yaqdiru caleyh aanu awoodin ila allahu ilaahay mooyaane oo ilaahay cid aan ahayn bad caruur weydiisatay ama caafimaad ama arzaaq waa shafaaca manfiya oo qur-aanku uu diiday waana shafaacadii mushrikiintu ay sheegan jireen oo intay ilaahay cid aan ahayn ka baryaan wax ilahay mooyaane cid kale aanu bixin karin ayaa marka la weydiiyena waxay odhan jireen haulaai shufacauna cinda allah iyagu inaanay bixin karin waan ognahay inay noo shafeeco qaadaan baanu doonayna wadaliilu qowluhu tacaala shafaacada noocaasa shafaacada mushrikiintu sheegan jireen qur-aanku inuu diiday waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalka ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintahay anfiquu bixiya mima razaqnaakum waxaan idinku arsaaqnay wax ka bixiya cilmiga ilaahay kugu arsaaqay wax ka bixi jaaha iyo magaca ilaahay uu ku siiyey wax ka bixi maalka ilahay ku siiyey wax ka bixi min qabli an yaatiya intaanu iman horteed yowmun maalin laa baycun iib fiihi dhexdiisa aanu jirin qofku hadduu idhaahdo naftayda ha layga iibiyo oo arlada muggeeda dahabaan bixinayaae naftaydu naar si ay uga badbaadda ha layga iibiyo dee laga yeeli maayo oo laa baycun inaga tafsiirkeeda waxa weeyaan xagga dambe ku sheegnay ee laa yubaacu alcabdu binafsi laa axada yastatic an yaftadiya nafsu qof naftiisa furan kara oo maal ku furan karaa ma jira maalinkaas laa yubaacu axadu binafsi walaa yufaada bimaal low bada lahu walaa khullatun saaxiibtinimo wax laysugu taraano aana jirin yowma alqiyaama qof qof ay saaxiib ahaayeen oo saaxiibtinimadaa ku anfici karaa ma jiro ilaahay subxana wa tacala uu ku sheegay fi lqur'aan alkariim nacam alkhulatu waa kamaal maxaba waa isjacaylkii isjacayl wax laysugu tarayaa ma jiro ay laa yanfacu alkhaliilu khaliila wala sadiiqu sadiiqahu qofku qofka isjeclaayn maalinka waxba u tari maayo qofka saaxiibkaayna waxba u tari maayo yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummii wa abii wa saaxiibatii wa baniihi waa maalinka xaalkiisa uu sidaayey walaa shafaacatun shafaacana aana jirin marka ama shafaaco dhan baa la diiday maya say ibnu jariir yihi waa waa min alcaam aladi uriida bihi lkhusuus erey caam oo guud baa la isticmaala lakin mid gaaraa looga jeeda shafaacada la diidaya shafaaco dhan maaha ee shafaaco qur-aanku sugay baa jirte oo ay shafeeco qaadayaan dadka ahlu tawxiidka ahlu tawxiidna ay u shafeeco qaadayaan shafaacadan le shafaaca ma jirto waa tee waa shafaacada mushrikiintu sheeganayeen shafaaca alatii yaddaciiha almushrikuun waalkaafiruuna kuwa gaaladay hum aalimuun iyaga ayaa kuwa dulmigii weynaa ku dhacay dulmiga weyne waa maxay shirkiga iyo iyo kufriga wshafaacatu shafaacada almuhbatatu ee la sugay hiya iyadoo alatii tiwadan tutlabu laga dalbo min allahi ilaahay washaaficu waxaa la isweydiin karaa qofkan shafeeco qaaday wax kale uu sameeyey ma jirto inuu qofkan ilaahay u baryey mooyaane soo maha marka miyaanu ilaahay iyadoo cidina qofkaan aanay u baryin miyaanu toos waxaan u siin karin ma ilaahay uu u siin karaa marka waa maxay xikmadda ku jirta in shafaaco la jideeyey oo dadkii loo jideeyey inay dadka ilaahay u baryaan adduunyada inta la jooga iyo aakhiraba xikmadda ku jirta waxa weeye qofkan loo fasaxay inuu shafeeco qaado ayaa shafaacada ilaahay uu ku maamuusaya oo derajadiisa iyo mansiladiisa ilaahay uu ku muujinaya waa tan warshaaficu ka shafeeco qaadaya mukaramun waa mid lagu maamuusay bishafaacati oo ilaahay derajadiisa uu ku muujinayo ilaahay isagoon qofkan shafeeco qaadin buu waxaan bixin karaa laakiin shafeeco qaadkan maxaa loo jideeyey waa kan shafeeco qaadaya ayaa la maamuusaya derajadiisa la muujinaya wlmashfuucu lahu ka loo shafeeco qaadayaana man radia allahu aka ilaahay raalli uu ku noqday qowlahu hadalkiisa iyo wa camalahu camalkiisa bacda alidni markuu ilaahay ogolaado ayuun baana loo shafeeco qaadaya laba shardiyo shuruuddii shafaacada ka mid o halka ku sheegay rida allahi can ilmashfuuci lahu iyo idn llahi bishafaaca kama qaala tacala sida ilaahay uu yihi man waa kuma daa kan alladii kaasoo yashfacu shafeeco qaadaya cindahu ilahay agtiisa ila biidnihi ay ila bacda idnihi ilaahay subxana watacala markuu ogolaado kadib mooyaane wakhtiga ayaa dhacay wixii sharaxa qaacidada ka harsan insha allah dersiga dambe oo aynu kitaaba ku khatimi doonno insha allah biidn illahi tacala yowma asabt aynu doonaya kitaabka inu khatino inuu raacin doonaa wallahu aclam wsal allahu calaa nabiyina maxamed intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين